Karootada oo aad muhiim u ah bini'aadamkanaysan ka maarmin isticmaalkeeda ayaa geysata dhibaatooyin badan oo isugu jira naf iyo maalba. Magaalada Doble oo muddooyinkii u dambeeyay samaynaysay horumar dhan waliba ah ayaa waxaa ka mid ah horumarada magaalada sameysay dhinaca korontada. Hooyooyinka Doble oo raadiyaha Sanguni la hadlay ayaa ka warbixiyay sida ugu wanaagsan ee hooyooyinka uga ilaalin karaan ubadkooda khatarta ka dhasha korontada xilliyada ay joogaan guriga.
Magacayga waa Nasro. Waxaan ku noolahay magaalada Dobley. Wallaahi korontada way iska dhib badan tahay. Ilaahay baa wax ka ilaalin karaa. Annagana waan taxadarnaa. Ciyaalka waan ka ilaalinaa. Guryaha uma dirno korontada ay ku jirto. Ilaahay baa wax ilaaliya. Inta tabarteena ay waan dadaalnaa. Waxay uga ilaalin karaan inay ilmaha guryaha u dirin. Goobaha korontada ee ka dhowdahay ilmaha ay ka fogeeyaan. Inay maamooyinka inay taxadaraan ayaa fiican. oo ciyaalka korontada loo dirin laga ilaaliyo korontada way khatar badan bay leedahay aad iyo aad bay u khatar badan tahay maxaan ku dhahay hooyooyinka soomaaliyeedna iyo iyo ilmahana kulle guriga korontada ku jirto aad bay isugu yara dhiban yihiin saasay tahay haddana hooyo iyada hooyo oo taxadarkeedu wuu badan yahay inta badan waxyaalo badan bay uga ilaalin kartaa iyadoo markii xilliyada ay guriga ka baxaysoo kale ama suuq aadaysa ama adeeg meel kasoo qabsanaysoo kale sokodka iyadoo demisoo kale ay uga hortegi kartaa iyadoo maxaan ku dhahay meelaha sokodyadu ay ku xidhan tahay qaybisada demisoo kale haddana ilaahay baa badbaadadahayo dee kortagu muhiimadu kahortagu ilaahay xaggiisa waaye ilaahay baa wax ilaalin kara bili-aadan wax ma ilaalin karo laakiin taxadarku wuu fiican yahay in la taxadaro oo la dadaalo